madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalintii sabtidii ka hadlayay furitaanka baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi uu ku aqbalay in dib loo bilaabo wadahadaladii madaxweyne farmaajo waxaa khudbadiisii uu ku sheegay sidan dadka soomaaliyeed waa dad waalaah waa dad waala ah oo aan kala maarmin waana soo dhoweynayaa hadalkii walaalkay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wadahadalladeennii wax kasta oo jirana wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo wadahadal iyo is-afgarad haddaba xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha somalilan aqbalay wadahadalada labada dhinac mid siyaasadaysan warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee ucid yuusuf kayse ayaa u sheegay v o a in hadalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku sheegay in wadahadalada somalilan ay aqbashay uu kaasi yahay mid siyaasadaysan oo madaxweyne farmaajo uu ku doonayo waa sida uu hadalka u dhigay xogayaha ucide in dib loogu soo doorto mowqif ahaan ucud ahaan waa taanwaamislin marka hore sidaa meelo badan ka aragteen guddoomiyaha xisbigu wuxuu caddeeyey inuu wakhtigii kaambeenka galay in awooddii dowladda madaxweyne haysta aynu wadahadalkii la bilowno laakiin sabab maanta aynu la hadalnaa aanay jirin waa fikirkii uu cid buu ahaa laakiinse markii labada guddoomiye ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbigu isla eegeen waxaa laysla gartay intaan doorashadaa soomaaliya abaabulkeeda la gelin before inuu farmaajo caddeeyo af iyo qoraalba in wadahadalka somalilan soomaaliya ay ku xurantay shardigaa ah inuu caddeeyo somalilan inay tahay dalka madax bannaan soomaaliya si wadahadalkii u bilaabmo marka taasina ma muuqatoma mid kale waanu caddaynayaa shacbiga dastuurka jamhuuriyadda somalilan aynu leenahay aftidii dadka loogu codeeyey qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa farqadiisa labaad iyo koobaadba waxay sheegaysaa in awoodda shacbigu leedahay shacbiga jamhuuriyadda somalilan awooddiisuna waxa weeye in karaamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay leeyihin taa macnaheedu waxa weeye shacbigana wuxuu goostay go'aan kaba dambaynsa oo ah inuu madax bannaanidiisa helo wax alla waxa laga bedeli karaa ma qofna iyo qof iyo kooxatoon waxba kama bedeli karaan waa go'aan shacbi weeye marka waxaan u arkaa uun imanka farmaajo inuu kaambeynuun ku raadinaya laakiin arrintaa uu gulayaashiisa beenu sheegayo laakiin dee wax waliba waa cad yihiin arrintaa wax alla wax somalilan ay kala og tahay iyo waxay kala socotaa midna ma jiro wadahadal lagu heshiiyena ma jiro go'aankuna wuxuu ahaa inta ka horraysa kaambeenkiisa inuu ummadda u caddeeyo in laba dal oo kale madax bannaan oo somalilan iyo soomaaliya la kala yidha ay wadahadalka bilaabayaan geesta kale xogayaha gaashaandhigga ee xisbiga mucaaridka ee waddani xuseen aadan cadde ayaa u sheegay v o a in hadalkaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ka sheegay golaha baarlamaanka soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha somalilan uu aqbalay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya uu hadalkaasi yahay mid siyaasadaysan oo sida uu sheegay xogayuhu aan somalilan xilligan anfacayn maadaama dowladda farmaajo hogaamiye wakhtigan cimrigeedu gaaban yahay ama doorashadii ku dhowdahay
horta marka hore wadahadalkan soomaaliya markan ay hadlayso ay dee ka hadlaysaa arrimahan ay ka hadlayaan waxay sheegayaan dee in meel wanaagsan ay marayaan se waxa weeyaan dowladdan soomaaliya maanta ayn ka dhisanay dee waqtigeeda horta waa sii gabaabsi weeyaan dowlad geli kartana maaha mandate dee haysatabana maaha wakti waa barnaamij ama dee sidan u hadlayan waa nooc mina cambain oo kale weeyaan dee loomana baahna haddii wadahadal uu socdo ama la wadahadal jiro inuu cambain ka dhigo madaxweynaha soomaaliya oo cambain dee u isticmaalo ta kale waxa weeyaan abaal mau dhiganin somalilan abaal umau dhiganin madaxweynaha farmaajo in la hor fadhiistana anigu horta maba jecliba in gebigiisaba la hor fadhiisto waayo ninka dee quutal daruurigii xitaa ka hor istaagay shacabka somalilan cidda hor fadhiisanaysa dee waa cid maaragtay anigu aan qabo inay hoos isu dhigayaan ta labaad dee goonistaagka somalilan ummad baa gaadhay oo dee shacab dhan baa dee qaatay inay goonide dib ula soo noqdaan dee xornimadoodii ama dee madax banaanidoodii ka tagta ee dee muddada soddonka sannadood u dhoweed ka maqnayd shaksi quraata muuse bixi madaxweynaha walaa kuwii hore walaa kuwa dambe qof bedeli kara shacabka go-aankiisa ma jirto dowladda soomaaliya iyo waxaan dhex ergeda qaramada midoobey dhex isdhexyaacayaan ah de shaksiun bay la hadlayaan iyo xukuumadun bay la hadlayaan se wax ay ka bedeli karaan shacabka go-aankii shacabka ma jirto khadar maxamed cakule v o e hargeysa